qorshahan ayaa dowladdu waxay ku sheegtay inuu yahay qorshe si waafiya la doonaya in xoolaha dhammaan dalkani kenya ku dhaqan boqolkiiba boqol looga tallaalo cudurrada kala duwan ee haleelo ururka ku midoobay dhakhaatiirta xanaanada iyo xoolaha dalkani kenya ayaa mugdigeliyey tallaalkay dowladdu shaacisay in dhammaan dalkani kenya uu ka hergeli doono waxayna sheegeen in loo baahan yahay in tallaalkaasi dib looga fiirsado iyagoo cabsi geliyey kumanaan muwaadiniin oo kenyaana howlahooda tallaalan lahaa madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya professor kindiki kisuri ayaa waxa uu sheegay in dowladdu haatan hanaankaasi ay qaadatay kontonkii sane lasoo dhaafayna ay ahayd ah mid noocan oo kalea sanad walba kumanaan xoolaha la tallaalayay balse haatan tallaalkani uu noqonayo mid guud ahaan dalkani kenya si waafi u gaaraya lana doonaya in xooluhu ay noqdaan kuwa beecooda iyo weliba ha jasmigooda uu noqdo mid ka wanaagsan haatan xaaladaha ay ku sugan yihiin
we have certain targets as a country to grow the livestock and that value waxa ay dowladdu ka leedahay tallaalka waa in aynu gaarnaa halbeeg ah aynu dhiganay kaasoo ah in aynu doonayno in aynu wax ka bedelno tayada xoolaha dalkeenna iyo wax soo saarka xoolaha dalka si aynu u gaarno qorshahaasi waa in aynu hiigsannaa qorshaha u yaallo kaasoo qiimo u yeelayo dhoofinta iyo weliba wax soo saarka xoolaha iyaga kadhikaya waxa uu sheegay in qolooyinka doonaya inay siyaasadeeyaanna tallaalka xoolaha ay yihiin kuwa doonaya in haatan dadka xoolaha ay ka dhammeeyaan loona baahan yahay in hanaanka dowladda ugu talagashay inay ku badbaadiso kumanaanka xoola dhaqatada xoolahooda ay banaanka ka maraan suuqyada badan ee haatani xoolaha iyaga u baahan dhammaantood waxaa hoos u dhac nagu keenayay tayada xoolaha taas oo micnaheedu yahay in tallaalka haatan aynu samaynayno wax badan u ka bedeli karo tayada xoolaha iyo weliba calafka xoolaha kasoo bixi karo qorshaha haatan dowladdu ay qaadatay waa in boqolkiiba boqol dhammaan xoolaha dalka la tallaalaa lagana tallaalaa cudurada kale ee xanuunyada iyo weliba cudurada faafo caafimaadka iyo miisaanka xoolahaba hoos u dhigayo si aynu ola jaan qaadno suuqyada caalamka suuqyada caalamka had iyo jeer waa nalaga soo celiyaa sababtuna waa in xoolaha iyagu ay yihiin kuwo badqabkoodu uu ka hooseeyo suuqyada kale madaxa suuqgeynta xoola dhaqatada mudane dubada cali cami oo arrinkaasi tallaalka ka hadlayaa sheegay in dadka xoola dhaqatada gobolada waqooyiga bari dalka kenya ku nool ay yihiin kuwa ka nugul marka la barbar dhigo dalka qaybihiisa kala duwan abaare iyo weliba cudurro kala duwanna had iyo jeer ay haleelaan wuxuuna sheegay in dhammaan dadka ku dhaqan gobolka waqooyiga bariya dalka kenya ay qaataanna tallaalka xoolaha dadka afkan aan ku hadli ku hadli baan rabaa inaan la hadlo oo i dhegaystaan waxaa jira waddanka annaga xoolo dhaqad baana dad xoolo nala dhaqdo oo xoolihiisa laakiin aqalihiisa ku haystaa jira annaga waxaan nahay dad xoolo dhaqdo xoolihiisa ay guuraan oy degaan ooy maaragtay ka duwan xoolo dhaqadka kenya waxaa dhowaanahan dad baa wuxuu ka hadli duriddi xoolaha dadkaas dad wax naga khuseeya maaha annaga madaxweynaha ka hadlay xoolaha in la durto daawada waxaa lagu hagaajiyaa kenya waxaa hagaajisaa shirkad la dhaho kivivapi annaga cudurraha goonida nooce waxaa weeye muxuu ahaa shiifow cabeeb cudurro badan oo annaga goonino ogo meelaha kale aan qabin baa jira waxa uu mudane dubbad sheegay in siyaasadaha kala duwan ee siyaasiyiintu ay isku hayaan guud ahaan aysan ahayn mid faa'iido u ah dadka xoola dhaqatada wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in laga fogeeyo siyaasadaha dadka xoola dhaqatada inta badan ah kuwo u dhibaatoobo cudurro yar oo ku dhaca xoolahooda inta badanna laayo dadka waxaan u sheegaynaa nimankaas macaaridka ah waxa ay dowladda ku sheegayeen iyaga iyo dowladday ka dhexaysaa annaga xoolo dhaqad baan nahay maslaxada annada iyo dadka beeralayda kale ee xoolaha dhaqani ee lodooda looda greedka ama ay ku dhowda u xidhanta waan kalanna waxaan rabaa in hadalkayga la dhegeysto annaga dowladda dowlad noo eh dad iyo duunyo wixii iyada eg tiraha waxaana daawo eyaa daawo noo eh waxaana rabaa inaan ku celiyo daaweyaha kenya annaga xoolaha annaga lagu duro waxaa lagu hagaajiyaa nairobi waxaa hagaajisaa shirkad la dhaho kidvivapi oo dowlad leeda wax laga yaabi inay dhibaato keento ma ah marka xoolaha ha la durto hadalka madaxweyneha ha la maqlo hadalka dowladda ha la maqlo waxaa maxaa la dhahaa agoon nimaan waxba u tarayin baa ka ooya macaaridka kenya annaga wuxuu noo hayo male hadday dowlad wanaag iyo suubinayn iyagii dowladda ha ku wada hadlaan kooxaha haatani dareenka gelinaya tallaalkaas ayaa waxay aaminsan yihiin in tallaalkan uu yahay mid khatar gelin karo xoolaha waxayna dowladdu sheegtay inay doonayso in xoolo fara badan dalka dibaddiisa loo dhoofiyo iyadoo inta badan xoolaha haatanna dalka dibaddiisa la geynayana ay sheegtay in shardiyo fara badan lagu xiray tallaalkanna uu noqonayo mid ka saaraya dhammaan cudurrada kala duwan ee cabsida dowladdu ay uga qabto in xoolaha dalka kenya laga dhoofinayo had iyo jeer uu ku dhaco maxamed farax shire v o a garisa